banaanbaxyo ballaaran ayaa maanta waxa ay ka dhaceen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose banaanbaxaasi oo looga soo horjeedo qorshe la sheegay in lagu bedelayo ciidamada kenya ee qaybta ka ah kuwa midooda afrika saraakiisha maamulka kumeel gaarka ah ee jubba oo ka hadlay dadkii banaanbaxaasi dhigayay la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin joogitaanka ciidamada kenya ee gobolada jubbooyinka islamarkaana ay kasoo horjeedaan in la bedelo ama laga saaro magaalada kismaayo wariyahayaga maxamed calaa xuseen oo istuudiyaha haatanba ila jooga ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray afhayeenka maamulka kumeel gaarka ee jubba cabdinaasir seraar ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey ujeedada banaanbaxan waxaa jirta maaragtay qorsho soo baxay oo midooda africa ciidamada kenya sector halkan joogay in maaragtay la bedeliyo marka dadku waxay iska banaan baxayeen in aan la bedelin ciidamada kenya halkan jooga marka heshiiskii madaxda igaad ay ku heshiiyeen wuxuu ahaa in ciidamo isku dhafa afrikaana meeshaa la geeyo oo kismaayo ay ka howlgalaan marka maxaad ku caddaynaysaa in ciidamadan la yidhi meesha ha ka baxaano ama waa la bedelayaa maxaa caddaynood haysaan walaaji caddayntu way jirtaa kolleyba dee dadku waxaan jirin kamay banaan baxayaan shanqar jirti iyo dareen soo baxay wey wax laga hadlayo way jirtaa arrinta aad ka hadlayso laakiin waxaan kuu sheegaya ciidamada kenya barnaamijkaasi waa barnaamij kolley socdo oo maaragtay soo baxay runtii ciidamada kenya halkan maalintii ay soo galeen waddanka ilaa hadda waxay qabteen shaqo badan hadal badan bay galeen waxay ka xoreeyeen intii muhiimsanayd gobolada jubbooyinka nimankii cadowaaye gacanta ku hayay waa runtii ciidamo markii la fiiriyo xagga qabo qaab u dhaqanka shacabka soomaaliyeed runtii aada iyo aada iyo aada runtii u wanaagsan ama ha noqoto xagga dishibliinka iyo maaragtay caawinta ay caawinayaan dadka meelaha ay joogaan sida isbitaallada waxyaalaha horumarka ah runtii dadku qabsiga ay la qabsadeen ciidamada kenya iyo wanaagga ay sameynayeen ayuu ku timid maaragtay inay shucuurtooda ay muujiyaan oo ay dalbanayaan inaan la bedelin oo ay joogaan marka maamulkiina jubba ayaa soo abaabulay banaanbaxan oo dadweynaha ku dhiirageliyay maya maamulku wuxuu ahaa wax dadka shacabka xaggiisa ka yimid way jirtaa madax ka hadashay meesha shacabka macaraadayay laakiin dareenkani wuxuu ka yimid bulshada dhexdeeda ayagaa abaabulay ayaa tabeelooyin qaatay ayagaa muujinaya dareenkooda iyo waxa ay maagan yihiin marka arrintaas waxay arrin ka dhalatay dadka shacabka gudihiisa wa waa gartay marka laga reebo dareenkaa aad sheegtay in la qabo oo ah in ciidamada kenya sectarkaa jooga kismaayo iyo agaaraheeda la bedelayo wax rasmiya oo qoraala ama wara oo idinka soo gaara idinsoo gaaray oo idinku wargelinaya ama kenyaanku idiin sheegeen ama meel kale idinkaga yimid oo idiin sheegaya inay baxayaan ama la bedelayo miyaa jira runtii way jirtaa halkan dee ciidamaha la keeni doonaa isku dhafa sida noo sheegay ayagu dee maxaa weeyaan kismaayon bay ka baxayaan maanu maranaya kulli da way joogayaan gobol meelaha kale way joogayaan marka way jirtaa arrintaas oo maarata iyaqudhooda aan ka maqalno mar haddii ciidamadan ay yihiin ciidamo midooda africa hoos imaanaya oo nabad ilaalin u jooga soomaaliya ciidamo ajnabina ay yihiin maxaad ku kala fadilaysaan soo ma haboona in midooda africa aad u daysaan qorshihiisa military iyo sida ciidamadiisa u kala bedelanayo wallahi de meel badan bay joogaan meelo badan bay joogaan ciidamada midooda africa ee nabad ilalinta soomaaliya kismaayo keliya ma joogaan waxay joogaan jabuuti gobollo fara badan bay joogaan muqdisho ay joogaan miyaa la wax la kala bedelay miya may jiraan maan umalaynaya marka kolley waxaan isleeyahay waa barnaamij siyaasadeed weeye ciidamadan kenya ee magaalada kismaayo ee gaaraheeda jooga howl wanaagsan bay qabteen baad leedahay sidaa idin sheegtay laakiin weli waxa magaalada duleedkeeda jubbada dhexe iyo jubbada hoose inta ka dhiman waxaa ku sugan ciidamo al-shabaab ka amar qaato oo weli degan marka in ciidamada kenyaanka la soo xoojiyo oo ciidamo kale lagu soo diro oo qorshaha midooda afrika uu ka hadlaya beryahan u dambeeyey ah howlaha military ay socdaan soo lagama yaabo ood sidaa bedelku ku imaan karo ood idinkana ka hordhacaysaan annagu ma diidanin da dhulka in la xoreeyo oo runtii annagaa ugu baaqayna oo ugu yeedhaynay ciidan hadda aan nidhi annagu midooda afrika uu ka socday halkan la keenayo aan diidanayna ma jiro nooxu doonayma ha noqdo oo hadda annaga ciidan aan leenahay waa ciidan hebel oo ma ogelin maaragtay ma jirto laakiin waxaan ka hadlaynaa hawaya shaqadii fiicnada ay qabteen iyo qaabkii dhaqankoodii bulshada intii ay joogeen yaa wuxuu soo jiitay runtii dad fara badan marka waxa weyaan dareenkaan ka hadlayna waxa weeye ciidanka kenya ciidan discibliinkiisuna uu fiican yahay shaqadii loo idmado oo ahayd in ay nabadda ilaaliyaanna ku ekaa aan siyaasada faragelinaynin oo wax kala shaqo waan ahayn arrintaasna runtii waxay soo jiidatay dad fara badan al-shabaab meelo badan bay ka fadhiyaan oo runtii gobolada soomaaliya marka waxa weye iyagu mandatekoodii iyo shaqadii ay hayeen runtii ay si fiican u gudanayeen cabdi naasir wax badan baa fartu idinku godneed oo la lahaa ciidamada kenya ee jooga magaalada kismaayo dhexdhexaad ma aha oo magaalada dagaal baa ka dhacay qolyihii dagaalka idinku dhex marana waxay ku eedeynayeen inay dhinac la jirsadeen marka aad hadda tirahdaan ciidamada kenya halkan hanoo joogaan yaan midooda afrika waxba bedelin markaad tirahdaan soo shakigaa ma xoojinayso maya de waxaweyaan shaktigaas hadda haddaanaan xawar ciidanka joogo waxaweyaan iyo ciidanka joogo jabuuti dad bay gooniya caawiyaan waa wixii muddo fara badan wagti aan ka hadlayna halkaas waxa weye waxaan jirin weye waxaan jirin weye dadka maanta mudaaradihina dad gooniya oo maamulka awlamanana dad soomaaliyeed bay ahaayeen waxaasuna dee dacaayad runtii raqiis oo muddo fara badan iska socotay ahayd oo maaragtay maalinta kenyan ay soo gashay gudaha soomaaliya ilaa maanta waxyaalo fara badan oo laga hadlaya kamid ahayd arrintaasu marka arrin aan meesha ku jirin weye laakiin waad la qabtaan dadweynaha mudaharaadaya waad la qabtaan in ciidamada kenya halkaa joogaan oo aan la bedelin dabcan dabcan waa ha waa la qabnaa ha wa waa gartay marka ciidamada etoobiya ee iyagu ku biiray ciidamada midooda afrika nabad ilaalinta sideed u aragtaan maamulkiina juba waxaan orna de waan soo weynaa etoobiya de waa dawladan darisnahay runtii dadaalada soomaaliya lagu nabadeynaya naxwoyn ayay ka mid tahay dadka beesha caalamka ka shaqeynaya waxaan una aragnaa maaragtay in ay wax badan ay soo kordhinayaan runtii
cabdinaasir seeraar afhayeenka maamulka ku meel gaarka ahee juba ee magaalada kismaayo isagoo jooga khadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan ayuu kaasi ahaa